إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii tiro jawaasiis ah ayaa lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud laba kun laba boqol oo ruux ayaa maalin qura dalka maraykanka ugu dhintay cudurka korona askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho abwaano ayaa gabayo ka tiriyey cudurka korona ee ku fiday dunida kaasi uu halakeeyey qaybo ka mid a dalalka yurub iyo ameerika mid ka mid ah ciidamada yugandha ee jooga magaalada muqdisho ayaa laga helay cudurka korona warkeena sidoo kale waxaa qayb ka ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo maqaalka qoray awooda kaneecada إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lixda bisha ramadaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkiioo dhammaystiran tiro jawaasiis ah ayaa lagu dilay gobolka galgaduud tafaasiil ku saabsan xukunkan waxaa warkan inooga diyaariyey waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur iyo nawaaxigeeda ayaa shalay gelinkii dambe waxay isugu soo baxeen fagaaraha halkaasi ku yaalla maadaama lagu wargeliyey in halkaasi xad lagu oofinayo intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay keeneen saddex jawaasiis ah kuwaas oo la shaqaynayay qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maraykanka laba ka mid a jawaasiistaas oo kale ahaa axmed nuurow maxamed oo xerow loo yaqaan islamarkaasina saddex iyo labaatan jir ah iyo bashiir aadan maxamuud oo dhagool loo yaqiin islamarkaasina laba iyo labaatan jir ah waxay la shaqaynayeen maamulka koonfur galbeed iyo dowladda maraykanka mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin oo goobta ka hadlaya ayaa sheegay in nimankaasi lasoo qabtay iyaga oo ku guda jira hawshii loo xil saartay ninka saddexaad ayaa waxa uu la shaqaynayay maraykanka iyo maamul goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah intaba eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow da'diisuna tahay konton sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay sirdoonka murtadiinta hirshabeelle isagoo u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale in uu shareexo u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta boorsooyinkooda lana duqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay eedaysane bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow wuxuuna ku jawaabay sidan haa waan la shaqaynayey rag badan waxaan la shaqaynayey rag badan oo ka tirsan murtadiinta muqdisho iyo kuwa ka tirsan hirshabeelle hirshabeelle maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la xidhiiray nin ka tirsan baarlamaanka murtadiinta oo aan qaraabanahay kadibna waxaan u sheegay in aan shaqo diyaar u ahay kadibna wuxuu igu xeray rag badan oo ka tirsan maamulka murtadiinta hirshabeelle oo isugu jira b s iyo maamul intaba waxaan u gudbiyey macluumaadka macluumaad ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa la ii dhiibay saddex moobeel oo kaamira leh aysanna ku jirin wax siimkaar ah waxaanna geliyey boorsooyin ay leeyihiin saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey waxaana la ii soo qabtay anigoo ku jira shaqadaas intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadii lagu soo dacweeyey saddexda nin oo kala ah kow axmed nuurow maxamed labo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogool saddex bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow iyo jawaabtooda ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ka soo saartay xukunka soo socda xukun dil ah oo xaduriddo ah xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abuu daawuud waatirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maaja wa axmed labo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaad annafsu binnafs wathayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaaca muttafaqun calayhi wallaahu aclam allahu akbar allahu akbar
sanadihii lasoo dhaafay dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu dilay jawaasiis fara badan kuwaas oo hagayay diyaaradaha maraykanka askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho wararka inaga soo gaaraya muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a ciidamada dowladda ay toogteen ciidaman ka tirsan xarakatu shabaab ulmujaahidiin askarigan waxaa laga qaatay qori uu watay magaalada muqdisho waxaa si joogto ah kaga dhaca weerarada ka dhankaha ciidamada dowladda federaalka dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidaman ka tirsan bangarafta ee tababarka ka hela dowladda maraykanka ayaa qaraxyadan lagula beegsaday deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose laba gaari oo kasoo baxay saaldhigga garoonka belidoog leh ayaa waxaa haleelay laba qarax qaraxa koowaad ayaa la kacay gaari cabdibila ah halka qarax kale lala beegsaday gaari ay ku sheegaan nuuciisa kuwa aanan xabadda karin saddex askar oo ka tirsan bangarafta ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen qaraxyada afar kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana mas-uuliyadda howlgalkan sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana qaraxyada ay kusoo aadeen xilli degmada hodan ee magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka iminkana maraykanka in ka badan laba kun oo ruux ayaa cudurka corona maalin qura ugu dhintay gudaha dalka maraykanka jaamacad isku howshay soo gudbinta khasaaraha uu geystay coronavirus ayaa soo warisay in shalayto oo keliya laba kun iyo laba boqol oo ruux ay corona ugu dhinteen gobolada dalka maraykanka waxaana muuqanaya in dhimashadu ay korortay in ka badan konton iyo shan kun oo ruux oo u dhashay dalka maraykanka ayaa ah u dhintay corona tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay gudaha dalka maraykanka waxaana uu cudurka la degay dhaqaalihii dalkaasi sidoo kale yurub ayaa soo warisay dhimashada tira dad ah dowladda ingiriiska waxa ay xal ishaacisay in gudaha dalkaasi corona ay ugu dhinteen shan boqol siddeetan iyo lix ruux waxaana tirada guud ee dhimashada ay noqotay kow iyo labaatan kun lix boqol toddobaatan iyo sideed ruux talyaaniga waxa uu soo sheegay dhimashada saddex boqol siddeetan iyo laba ruux iyadoo cudurka uu shalay oo keliya uu soo ritay kow iyo labaatan kun oo ruux turkiga waxa ay soo wariyeen sagaashan iyo laba ruux in cudurka ay u dhinteen iyadoo dhimashada ay dul istaagtay laba kun sagaal boqol sagaashan iyo laba ruux dhanka kale askari ka tirsan ciidamada shisheeyaha jooga muqdisho ayaa laga helay corona askari u dhashay dalka uganda oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban v o e da oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan amisom ayaa ku warantay in askarigaasi ugandha u dhashay ee cudurka laga helay uu ka howlgelayay dekeda magaalada muqdisho waxaa la aaminsanya tirada ciidamada shisheeye ee cudurkan qaba inay aada u badan tahay oo la qarinayo xalan ayaa ahayd meeshii ugu horeysay ee corona laga helay mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ayaa ka gebiyey cudurka corona warkan waxaa la diyaar ah waryaheena caydaruu sabriye isagoo u warramayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan abwaan cabdulle geedanaar ayaa waxa uu ka hadlay cudurka coronavirus oo maalmahanba dad aada u fara badan ay hadal hayeen alxamdulilaahi coronaviruskana waa maqlaayay haddii telefoonkaad wacdaba coronavirus gacmaha iska dhaq bira iska ilaaliya keris jirana laiskama ilaali kara ee jira allah ilaaliya allah naga ilaalshee marka waa maqlay waxaas waa gartay waa ku xusaynaa wixii alxamdulilah qalbigeena soo galo karaamkeenu la egyahay marka alxamdulilahi cudurkan oo noqday kan ugu dhimashada badan caalamka ayaa haddana waxaa abwaan cabdulle geedanaar uu ku cabirayaa gabay qiimo badan kurbatire kariimow adaa waaxid kaliga ah koobaan lamuu baahan iyo kaamil adiga ah adaan kaalma doonayn cidnaankood wacahayne adigaa adduunyada kasbaday kaalimay tahayba kursiyuhu samaawaati iyo koonka adigaali kulantiina aakhira ka dhigay loona kacayaahe kariimow kulliyaad makhluuqyadaadaa koonka wada keenay adigaa naftuu kaamiliyey kuna karaameeyey adigaa kun fayakuunu yidhi cidabakey taye kariimow adaa keliya oo kaalma bixiyaahe kitaabkaagiyay doonayaan inay ku kaayaan islaamkuna jirow leeyaho waa kugu dhibayaahe rabbiyow kuwaas nagu koryeel inaan kaxaynaahe hadeeraha kufti mu gaartay oo kuman karuudin tiilay coronavirus nuu keentay oo lala karantir runtu turaaban ee bawfurtoorkaba ibliisaadka kariimow adaa kibir iskale iyo karaamaadba adigaa ku fu-an axada oon kabid u baahnayn inta kale addoon kaalma raba kuna koraa waaye inta kale addoonkiisu qoran lala koraa waaye kulantiina aakhiro haddii leesuqda keeno malaha iguhu koobiga iyo qoreen iyaan wax kaasnayn kitaabtaaga mooye ma jiro koob kalo qorane
si kastaba ha ahaatee corona ayaa haatan weli kusii fidaya waddamada shisheeyaha iyadoona lasoo werinayo in dhimashada haatan ay gaartay malaayiin dhanka kale nin dhalinyaro ah oo nagu soo booqday mid ka mid ah xarumaha idaacadda alfurqaan ayaa isna gabay carabi ku baxayay ka tiriyey corona أشخاص أنواع تجربوا فلم أفادوا ولو بدفع كورونا أحوال بعض الدول شريرة لما أصاب المرض كورونا هناك دول كثيرة فمنها أولاهم جبارة الأمريكا هل نسيت أمريكا أنه رسول من القيوم نحوهم عذوبا هل نسيت ما فعلت بالضعفاء حين قصفها وقتلت حسودا فإني أضحك الترام لما تعجب وخلخل الكورونا فيا أعداء الله هبوا وارجعوا إلى الرحمن تنجو من الكورونا فهرمست إذاعات موتى كورونا لما تصبب وكثر العددا فخالق الكورونا نعوذ منه فالعهد أننا نجاهد الكفورا فهذا عويص أجهش أصحابه دؤوب ألمه مسدوج الوجعا من كان طلقا منقادا ينجو من الأزل ومن لم يكن منقادا أصابه القدرا منذ فجره يسمو قتلاه في المدن زهاء يساوي أكثر من بليونا فبعض الدول كاظمون لموتى كورونا لدفع إعجاب من سمعه العددا تكرر على أمريكا كورونا كرة مرة تجربوا الانكباب منه فمن كشفا دراسة بعض الأطباء فما نفعت حين قالوا نبحث دواء داء كورونا من كان محبا للنجاة من كل فيروس فحله الرجوع والانكباب من الخطأ وصية الله ونبيه هي التقوى فلا تعجزها فالفقر مفتاحه العجزا فالله الله الله نجنا منه فالمنقادون له هم الناجون فالله المهيمن الخالق نسأله أن ينجينا منه بلا ضررا شتان ما بين مسلم وضده فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون شتان ما بين مسلم وضده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana kusoo dhowaada suldaan maxamed garyare oo maqaal ka qoray awoodda kaneecada waxaa maqaalkan noo akhrinaya haashim cabdinaasir aqoon-yahan suldaan garyare ayaa maqaal ka qoray awoodda ay kaneecadu leedahay aayadda labaatan lixaad ee suuratulbaqara wuxuu allah subxaana wa tacaala ku xusay oo uu tusaale u soo qaatay cayayaanka aadka u tabarta daran ee la yidhaahdo kaneecada waxa uu qur-aanku xusay ilaa siddeed iyo labaatan noole oo ay kaneecadu ka mid tahay haddaba aqoonta iyo layaabka ku jira qur-aanka ayaynu ku eegaynaa awoodda ay kaneecadu leedahay iyo in aan ciyaar uusan allah subxaana wa tacaala u soo qaadan tusaale balse xigmadda ku jirta aynu isla eegno hay-adda caafimaadka adduunka qaabilsan ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo hu ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay sanadkii laba kun afar iyo tobankii dadkii ugu badnaa dunida inay u dhinteen cudurka ay kaneecadu keento ee loo yaqaano duumadax ama malaariya waxaa u dhintay toddoba boqol konton kun oo qof waa tiro ka badan marka la isku daro dadkii u dhintay waxyaabaha kale oo ay xitaa dagaaladu ku jireen waxaa ku dhintay sanadka afar boqol soddon iyo toddoba kun oo qof waxa ay dileen bahlada kale oo dhammina waxay noqotay tiro ka yar boqol afartan iyo shan kun oo qof haddaba kaneecada qaabdhismeedka jirkeedu waa sidee waxa ay leedahay kun indhood afartan iyo siddeed ilkood saddex wadne lix mindiyood ayay afka ku wadataa lix baal ayay geesaha ku leedahay waxa ay leedahay dareen dheer oo ay ku kala garato qofka hurda iyo kan soo jeeda waxa kale oo ay leedahay dareen ay ku uriso inta uu qofku u jiro sida ay dhakhaatiirtu sheegaan kaneecada dadka waxyeeleysaa waa tan dhediga anofalis ah oo u baahan dhiigga bini'aadamka si ay ubad u dhasho waana mid si dhaba ay ugu baahan tahay meesha teeda labi ay dhacaanka geedaha adeegsato waxa ay leedahay qalab rabaani ah oo ay ku kala garato qofka dhiiggiisu caafimaadka qabo iyo kan uu jiran yahay kan uu dhiiggiisu jiran yahana ma qaniinto waxa ay leedahay dareere ay ku suuxiso qofka inta ay howsheeda wadato markii ay dhammaysatana waxa ay qofka ku sii daysaa dhacaan dhigjoojin ah oo qofku waxau dareemaa marka ay ka tagto oo ay howsheedii dhammaysato haddaba kuwii sufahaaga ahaa ee kufaarta ahaa waxa ay wax liita u arkeen in kaneecad ah uu allah subxaana wa tacaala tusaale u soo qaato balse dadkii caqliga lahaa waa ay rumeeyeen tusaalahaas waxa ayna dareensanayeen in allah subxaana wa tacaala uusan xigmad la-aan u soo qaadan cayayaankan tabarta daran balse ay cibro iyo xigmadi ku jirto arrintaasi waxa ayna tusinaysaa layaabka uu qur-aanku leeyahay iyo aqoonta ku jirta ayuu ku soo gebagebeeyey maqaalkiisa suldaangaryare oo maqaalkan ka qoray awoodda kaneecada warki waad saaka kala socoteen idaacadda alfurqaan xilligan waa naga inta